waaba mahadsan tahay orta dowladda puntland waa dowlad dimuqraasiyada weeye oo dowlad yani dulqaad badan weeye marka dabcan anagu maahin dictatoriyada oo qofku inuu hadlama diidno laakiin waxa fiican wax saxa mar walba in la abaaro qofku wuxuu sheeganaya titlekuu sheeganaya mas-uuliyaddeeduna is leedahay iyo suu hadlayo ayaa fiican nimanka hadlay madaxweynihii hore ee puntland oo oday reer puntlandna weeye annaga aniga madaxweyne ahaan iyo dadka puntlandna wuxuu ka mudan yahay xurmo iyo soo dhoweyn ayuu ka mudan yahay dhowaana waxaan u magacaabay anigu aan ku daray aqalka sare anigoo rajeynaya in uu dadka reer puntland ku matalo una odayeeyo oday puntland wey madaxweynihii hore weeye in uu danta puntland iyo danta soomaaliyeedba uu nagu matalo uu uga shaqeeyo aqalka sare haddana tebaan ka rajeynayna insha allahu in uu